بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد baabu labwaabi albaabadii cadayntoodii ku baab yahay iyo walqalaqi wixii lagu xiraayay lilkacbati kacbada walmasaajidi iyo masaajidii ayb albaabaha iyo waxa wax lagu xiro qufullada iyo wax lamidka ah ah oo kacbada ay lahaanayso ama masaajiddu ay lahaanayaan xukunkaas cadayntiisiibu u baab yahay halkan wuxuu u rabaa inuu ku baxfiyo masaajidii albaaba ma loo yeeli karaa ma la xiri karaa masaajidii albaaba ma loo yeeli karaa ma la xiri karaa arrintaas xukunkeeda cadayntiisiiba u baabyahay kacbadii iyo masaajiddii labada uu baabeeyey marka qaala abuu cabdillaahi bukhaari waxa uu yidhi waqaala lii cabdullaahi waqaala lii cabdullaahi bni muxamedin cabdullaahi bni muxamed almusnadiyu weeyaan waa sheekhiisa waaye qaala lii buu uga warinayaa yacni marka khudba ahaan xadaanii ee akhbaranii waa ka hoseysaa oo marka xadaanii uu yidhaahdo iyo akhbaranii uu yidhaahdo iyo qaalan lii markuu yidhahdo isku mid ma ah ayb waqad yakuunu calaa wajhi almudaakarati lataxmiil waxaa laga yaabaa marka in iyagoo xadiidka mudaakaraynaya isaga iyo sheekhiisa in majliska mudaakarada uu uga maqlay sidaas darteed marka qaala lii uu yidhi oo uunan akhbaranii iyo xadaanii iyo uunan saa u u weyneynin ayaa dhici karta sidaa ayuu yidhi albirmaawi ayb oo shuraaxda kitaabka ka mid ah ayb wa qaala lii cabdullaahi bni muxamedin waxa uu igu yidhi xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can ibni jurayjin qaal qaala libnu abi mulaykata ibnu abi mulayka wuxuu igu yidhi yaa cabdalmelik cabdulmeligow cabdulmelig magaca ibnu jurayj waay cabdulmeligow low ra'ayta haddaad arki lahayd masaajida bni cabbaas ibnu cabbaas masaajidiisa haddaad arki lahayd iyo wa abwaabaha iyo albaabadeeda la ra'ayta shay-an xasanan wax fiican baad arki lahayd oo ka wada lowda marka jawaabteedu waa iska maxduuf wa qiila low litamaniina waa lagu fasiraa hadday tamani noqotana wax jawaaba uma baahno ayb alla maad aragtid yacnii albaabadii ibnu cabbaas iyo iyo masaajidda ibnu cabaas albaabadoodii iyo saasay noqoneen markaan maxalu shaahidkiisa marka waxaa ka cad marka masaajidda albaab inay lahaayeen ibnu cabaas masaajidiisii ayb marka masaajidda haddii albaab lagu dhigana albaabku wax la xiro la furo waay aalad xiriddii iyo furiddii loo isticmaalayo waay waa inay bannaan tahay marka oo xilligii salafkaba ay yaqaaneen saas yb qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa moxamed bnu lfadl assaduusiyu hiqatun habtun tagayara fii aakhiri cumrihi alimaamu daara quطni waxa uu yidhi maa dahara lahu bacda ikhtilaaqihi xadiidun munkar markuu ikhtilaatka ku dhacay ka bacdi xadiid munkar ah kama uunan soo muuqanin ayb xaafid ibnu xajar tahdiibu tahdiibka waxa uu ku yidhi ibnu xibbaan ayaa wuxuu sheegay in tagayur uu ku dhacay ilaa uu gaaray waxa uu sheegayaba inuuunan fahmin markaasuu wuxuu yidhi imaamu dahabi lam yaqdir ibnu xibbaan an yasuuqa lahu xadiidan munkaraa hadalkaasuu sheegay laakiin ibnu xibbaan waxba ma xadiid munkara ma sheegin ayb waalqowlu fiihi maa qaala daara quطniyu warkii daara quطni unbaa saxo bacda alikhtilaaf wax xadiid munkara kama soo daahirin wqutaybatu huwa bnu saciid aburajaa albaqlaaniyu qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd weyaan abu nucmaan labada xamaad waa ka wariyaa laakiin hadda xamaad bnu zayd waa can ayuuba can naaficin can ibni cumara ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qadima makata maka ayuu soo galay fadacaa cuhmaana bna dalxata ayuu u yeeray fafataxa albaaba albaabkii kacbada ayuu furay fadakhala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalama nebigaa galay iyo bilaalun iyo bilaal usaamatu bnu zayd wa cusmaan bnu طalxata wahuwa alxajabiyu uma aglaqa albaaba albaabkii ayuu xiray falabisa fiihi saacatan marka albaabkii baa la xiray maxalushaahidka inta waay marka kacbadu inay albaab lahayd la furay la xiray ayb uma aglaqa albaaba albaabkaa marka maxaa loo xiray waxaa loo xiray dadku inaynan iska soo buuxinin maxaa yeele hadday arkaan nebigoo sunna i wax ku tukanayo waxaa laga yaabaa iyaga dhammaantood inay ku soo xoomaan meeshii mana deeqdo oo ma qaado sidaa darteed marka ayaa nebigu iskaga soo xiray laakiin sunnanimadeedu waa iska waa sunno oo sunnanimada lama diidana ayb caa-isha markay jeclaysatay inay beytka dhexdiisa ku tukato waa kii nebiga uu ku yidhi xijru ismaaciil ku tuko haddaad xijriga gasho oo aad ku tukatid beytkaa ku dhex jirtay ayb falabisa fiihi saacatan muddo ayuu ku nagaaday uma kharajuu way soo baxeen qaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi fabadartu waan degdegey fasa'altu bilaalan baan su'aalay faqaala waxa uu yidhi sallaa fiihi waa ku tukaday beytka dhexdiisa faqultu waxaan idhi fii ayin ay fii ayi nawaaxiihi beytka ama kacbada geestee geestee geesiyaalkiisa ka mida ee uu ku tukaday qaala waxa uu yidhi bayna alusqiwaanatayni labada tiir dhexdooda albaabka marka laga galo labada tiir ee bidixda xaggooda gacanta bidix xaggeeda tiirka jira iyo midka kale dhexdooda ayuu ku tukaday labadaa tiir dhexdooda saddex tiir bayna kacbadu leedahay ayb gudaha marka laga fiiriya bayna lusquwaanatayni ayuu ku tukaday ufcuwaalah baa marka wasnigeeda ayb awsaankalena waa loo sheegay qaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi fadahaba calaya waxaa iga tagtay oo i dhaaftay an as'alahu inaan su'aalo kam sallaa imisuu tukaday taa waa i dhaaftay buu yidhi xadiidkan horaan u soo marnayo inuu af ahaan u weydiiyo isagana af ahaan ugu sheegaa dhaaftay laakiin tilmaan ahaan waa ugu sheegay horaan u soo marnay fadahaba calaya an as'alahu inaan su'aalaa iga tagtay kam sallaa imisuu tukaday hadda macalushaahidkiisa marka uma aglaqa albaaba albaabkii buu xiray weeyaan iyo waa la furay ayb marka inay albaabna leedahay isla markaana ay xirid iyo xirid iyo furidna in lagu samay jiri laakiin ibnu rajab dalaalada wuxuu yidhi xadiidkan uu tusaayo in masaajidda la xiro la furo aad uma cadda maxaa yeele kacbada in la xiri jiray la furi jira u sheegayaa kacbadana iyada cibaadada dhexdeeda kuma xirnee korkeeday ku xihan tahay dawaafkana waa bannaankaa looga dawaafaa ninka soo ninka tukanaayana qofka tukanaayana xaggeeda u jeestaa qofka tukanaaya kacbada xaggeeda u jeestaa kan dawaafaayana waa ku wareegaa oo bannaanku kaga wareegaa marka iyada haddii la xiro xataa wax cibaado oo dadka uga baaqanaya male laakiin masaajiddan kale waxaa loo sameeyey in lagu cibaadaysto haddii la xiro iyaga oo korka laga xiro macnihii loo dhisay yaa dhici karta in la waayo ayb si joogto ah diiba loo xiro ayb ibnu rajab marka macnahaasu sheego waxa uu yidhi wahada alxadiidu yadullu calaa anna lilkacbati baaban yuqlaqu laakina alkacbata laa tuqaasu biha saa'iru lmasaajidi fii siyaanatiha waixtiraamihaa kacbada ixtiraamkeeda iyo siyaanadeeda iyo loogama qiyaasta kayrkeed fa ina saa'ira almasaajidi inamaa turaadu liyucbad allaahu fiiha faإglaaquha ligayri xaajatin yamnacu min almaqsuudi minha wa ama alkacbatu faalcibaadatu xowlaha laa fiiha kacbada iyada dhexdeeda cibaadada kuma tacalluqdo agagaarkeeday ku tacalluqda ayb saa hadday tahay marka kacbadii baa la xiray masaajiddii ha iska xirnaadaan maba dhinka masaajidda waa lagu dhex cibaadaystaa laakiin kacbada dhexdeeda in lagu cibaadaysto kuma xirna cibaado ninkii salaad tukanayana bannaanku ka istaagaa iyadoo soo qaabila ninkii dawaaf rabana korkeedu ku wareegayaa gudaheeda kuma dawaafayo dabcan saa darteed marka masaladii marka xadiidkan dalaalada ay masaajiddii looga qaadan karo waa waa yar adag tahay ayb marka wuxuu leeyahay macnahaasuu tilmaamay ibnu rajab isaga laakiin a'immada madaahibta way isku khilaafeen xukunka mas'aladan qaala asxaabu shaaficiyi imaamu shaafici asxaabtiisu waxay dhaheen laa ba'sa biiqlaaqi اlmasjidi fii gayri waqti الsalaati lisiyaanatihi aw xifdi aalaatihi masaajidda in la xiro wax dhibaato a ma laha haddaan waqti salaad la xiraynin waqti oo aan salaad la joogin haddii la xiro laa ba'sa loona xiro in la ilaaliyo alaabta ku dhex jirta oo aalaadka masaajidkana si loo xifdiyo ayb wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen marka hada idaa khiifa min hada idaa khiifa imtihaanuhu haddii masaajidkaa layska furo haddii laga baqaayo inay in la daraabo oo masaajidii la halleeyo iyo waxaa laga baqayo siyaano darteed in loo xoraa marka way bannaan tahay ayb sidaasaa a'immada shaaficiyada iyo jumhuurkuba ay qabaan ayb ayb ayb imaam axmedna markii la su-aalay masaajidda ma la xiraya albaabadooda waxa uu yidhi idaa khaafa anidaa khaafa an yadkhulahu kalbun aw sibyaanun haddii ilmo yaryar inay galaan ay ku dheelaan masaajidka iyo ey inuu gala iyo waxaa haddii laga baqayo najaaseeye masaajidka iyo haah buu yidhi wa qaala laa ba'sa biiqlaaqi اlmasjidi fii gayri waqti الsalaati lisiyaanatihi aw xifdi aalaatihi sidaana wuu yidhi a'immadii marka saasay u badan yihiin baabu dukuuli lmushriki lmasjida ayb baabu bayaani xukmi dukhuuli lmushriki mushrika mushriga geliddiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baabiyaa almasjida fi lmasjidi ou galo masaajidka dhexdiisa ma geli karaa qofka mushriga ah qaala xadaanaa qutaybatu huwa bnu saciid albaqlaaniyu abuu rajaa bukhaari wuxuu ka wariyey saddex boqol iyo sideed xadiid saddex boqol iyo sideed xadiid ayuu saxiix uga dhex wariyey qaala xadaana allaydu wahuwa bnu sacdin can saciid bni abi saciid wahuwa almaqburiyu leyt bnu sacdna waa ahbatu nnaasi fii saciid bni abi saciid marka laga warinayo ninka ugu ahbatsan aabbihii marka saciid bnu abi saciid abuu saciidka aabbihiisa magaciisa kaysaan ayaa la yidhaahdaa naanaystiisa marka saciid almaqburiyu weeyaan annahu samica abaa hurayrata ayuu maqla yaquulu isagoo dhahaya bacaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama khaylan nebiga waxa uu diray fardo yacnii ciidan fardooley abuu diray qibala nejdin xagga nejdi fa jaa-at birajulin nin ayay la timid min banii xaniifata ah yuqaalu lahu humaamata bnu uhaal humaamatu bnu uhaal la yidhaahdo farabaduuhu way xireen bisaariyatin bay ku xidheen tiir min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa ka mid ah ayay ku xireen xadiidka marka macnihii loo tarjamay buu tilmaamayaa ninkaa mushrik buu ahaa markaas masaajidkii baana la dhexgeliyey oo lagu xiray marka mushrigii inuu geli karo culimmadana marka waxay u badan yihiin inuu geli karo haddii qof muslima uu gelinayo ayb isaga inuu iska galo iyadoon lala ogeyn ama qof muslima uunan ogeyn ma aha ayb ibnu xajar wuxuu yidhi wafii dukuuli lmushriki lmasjida madaahibu ayaa ku jirta ayb mushrigu inuu masaajidka geli kara madaahib ayaa ku sugan fa can ilxanafiyati aljawaazu muطlaqan xanafiyadu iyagu waxay qabaan waa geli karaa muطlaqan xataa iyagu yacnii xaramka iyo waa geli karaa bay leeyihin ayb wa can ilmaalikiyati wاlmusaniyi imaamu maalik iyo musanina maalikiyada iyo almusani iyagu almancu muطlaqan waxay leeyihiin ma geli karo sideedaba masjidoo dhan ma geli karo noocuu doona ha ahaado masaajidkaas sababta wuxuu waxay yidhaahdeen tacdiiman lishacaa'ir illah ilaahay shacaa'irtiisa iyadoo la weyneyna sidaasuu sheegay albirmaawi fi laamici sabiix oo bukhaariga sharaxiisa ayb wa can ashaaficiyati shaaficiyadana atafsiilu baa ku jiro shaaficiyada bayna almasjid alxaraami wa gayrihi masjid ulxaraam iyo keyrkiisa loo kala qaadaa bayna masjid ulxaraam ma geli karo yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada naskaas baa yaalla iyada marka masjidulxaraamkana waxaa laga wadaa xaramka oo dhan marka xaramka oo dhan ma geli karo ayb madiine marka ka madiine muxuu noqonaa in kastoo madiine laftirkeeda xaram lagu sheegay almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa hawr nebigu sal l slam uu yidhi haddana laakiin iyada nas gaar ugu soo aroorayo ma geli kara dhahaya ma jiray leeyihiin culammada badankooda marka iyagu axaadiidta loo deliishado mushriga inuu geli karo masaajidna kulligood waxay ka wada dhaceen masaajidkii nebiga calayh isalaatu wassalaam oo ninkan hadda meesha lagu xiray waa masaajidkii nebiga wafdu haqiif masaajidka nebiga uu nebiga ku qaabila iyagoo gaalo ah wax ka dambeeyey oo diidma ana lama sheegin ayb marka masjidulxaraamka unbaa diidadiisu ay caddahay masjidka ay kacbada ku taallo kan kale marka khilaaf baa la geliyey mas'alo khilaaf ku jiro ayb waqiila yu-danu lilkitaabiyi khaasatan kitaabiga iyo mushrigna hala kala saarana waa la yidhi calaa kullin marka madaahibtaa baa ku jirta iyadana masaladaas reer haqiif nabiga masaajidkuu geliyey si cibaadada yani si ay islaamka u arkaan oo sheega dadka wax loo sheegayo ay u maqlaan oo dacwadii markaas ay ugu soo nuglaadaan ayuu nebigu u yeelay sala allahu calayh ali wasalam waxadiidu lbaabi marka waxa uu yidhi yaruddu calayhi faina humaamata laysa min ahli اlkitaab baabu rafci sawti fi lmasjidi baabu bayaani xukmi rafci sawti sawdka iyo codka kor u qaadistiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa codka kor loogu qaado ayb oo masjidkii dhexdiisii in codkii kor loogu qaado xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay qال xdثna علي بن cبداللahi وhو الmdيني qال xdثna يحyى بن سعيid وhو القطاn qال xdثna الجuعayd بن cabdالرحمaن الجuعaydna waa la yhah ninkan الjacd بن cabdالرحمaanna waa la yhahda yuqaalu الjacd بن cabdالرحمaن بن أws ثqة min الkhamiسة أkرaجa xadيiثh الbخاaرiي وmسلم وأbu dاwd التirmidي والنsائي qال xdثnي يزيد بن khصyفة وهuو الkindiي الmdني ثqة أkرج xadيiث أصxاaب الكتب الستة بن cabdالbr waxa uu yidhi إنah بن أخi saaئب بن يزيid saaئب بن يزيid walaalkiisaa dhalay ninka uu ka warinaya عan saaئب بن يزيid qاala kuنtu qاaئma في الmasجidi waxa uu yidhi waxaan ahaa mid taagan fi اlmasجidi masjidka dhexdiisa faxasabanii rajulun nin ayaa idhagaxyeeyey oo quruuraxa yaryarkaa masaajidka yaalbu igu soo tuurtuuray fa nadartu waan fiiriyey faidaa cumaru bnu lkhaaab waaba cumar bnu lkhaaab ninkaa faqaala waxau yidhi idhab tag faatinii bihaadayni labadan iila imaw oo ii keen labadan nin faji'tuhu bihimaa waan ula imid qaala waxau yidhi man antumaa idinku yaa tihiin ow min ayna antumaa xaggeed idinku ka ahaateen ood ka timaadeen qaalaa waxay yidhaahdeen min ahli daa'if reer daa'if baan nahay qaala waxauu yidhi low kuntumaa min ahli lbaladi beledkan madiine ah dadkiisa haddaad ahaan lahaydeen la awjactukumaa waa idin xanuuji lahay sababta waa maxa reer madiine iyo maxay ku kala duwanaayeen dadka meelaha kale ka yimaado reer madiina dad cilmi lehay ahaayeen oo nebigaa joogi jiray sala allahu calayhi wasalam saxaabadii baa ku noolaayeen abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo marka dad badow badowiin u badan maahan oo aan ixtiraamka masaajidda iyo diinta aan aqoonin ma ku badnayn iyagu marka ninka meeshaa ku nool oo haddana sidaas yeelaayo marka waa nin wax og oo kas u yeelaayo waay marka kaas ul waa istaahilaa macnaha laakiin idinku maadaama meel kale aad ka timaadeen wuxuu leeyahay marka saasaan idiin daynaya tarfacaani aswaatakumaa codkiinna ayaad kor u qaadaysaan fii masjidi rasuulillahi sal l slam masaajidka nebiga dhexdiisa masjidkii dhexdiisii ayaa codadkiinni kor ugu qaadaysaan saabuu yidhi codka oo masaajidka kor loogu qaada laba nooc waay ibnu rajab saasuu yidhi rafcu laswaati fi lmasjidi calaa nawcayni laba nooc nooc waxaa weeyaan an yakuuna bidikri illaahi wa qiraa'ati alqur'aani wاlmawcidati wa tacliimi اlcilmi wa tacalumihi fahada kulluhu xasn ma'muur bih wakaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama calaa sawtuhu fi lkhudbati codkiisii baa kor noqday khudbadii dhexdeedii marka mawcido iyo dersi iyo waxaa haddii uu yahay codka in kor loogu qaadaa way wanaagsan tahay sababtoo amaba la maqlaayo haddii kale ayb haddaan marka qayla aad u daran aynan ahayn wamaa laa xaajata ila اljahri fiihi waxyaabaha khayrka ah oo laakiin aan lala jahrin ayaga qof maalan qur-aan akhris iyo ku jira iyo tasbiix iyo subxaan allahi iyo maanama nebiga inaa ku sallinaysaa iyo wax adig ku gaar ah weeyaan mawcido iyo wax dadad loo sheegaya ma aha waxyaabaha khayrka ah oo in lala jahraa aan la sunnaynin ayaga ayb waxa uu leeyahay fain kaana fiihi adan ligayrihi miman yashtaqilu biaacaati fahada manhiyun canhu waxyaabahaas hadday qof kale oo daaco ku mashquulsan ay dhibayso waa manhi ma bannaano ayb oo haddaad qur-aan akhrisanayso qur-aanka kaligaa iska akhrisanaa kor u qaadaqa maahan salaad ma tujinayso haddii marka nin kale oo meesha ku cibaadaysanaya aada ku dhibayso waa manhi manhiyun canhu haddaan masaajidka la joogin laakiin kor haddaa isaga qaada dhibma laha ayb nooca labaad waxaa weeyaan rafcu sawti bilikhtisaam doodaha iyo codka in kor loogu qaado wa naxwihi iyo wixii la mida min umuuri dunyaa oo arrimaha adduunyada ah fa haada huwa aladii nahaa canhu cumar cumar midka uu qoladan ka reebay taas waa wagayruhu min asaxaabati ay reebeen waxayna la mid tahay buu yidhi masaajidka wax lagu yaboohsado iyo waxay la mid tahay masaajidka oo beec lagu galo iyo waxyaabaha la midkaan ayb waxyaabaha marka rafcu sawti bilmasaajid labadaasay u qaybsantaa waxyaabaha marka dadka wareeriyey hadda waqtigan waxaa ka mid a qofka masaajid buu soo gelayaa salaadda inuu qabqabqab ka siiyo u rabaa intuu salaadda ku jira adduunyadiina qalbigiisi xoogay ugu xihan tahay taleefonka soo dhaco wuxuu rabaa inuu ka jawaabo asoo salaaddii xiran rabo allahu akbar dhehi rabo ayaa taleefon soo dhacaya waa qabanaya waa qaylo dhaaminaya badeeco iyo bakhaar iyo wax meel kale yaallo ka sheekaynaya cirko weliba ku dhejinaya tartiib ma u hadlaya qaar waxaad arkaya masaajidka markay soo gelayaan salaaddii oo lagu jiro oo imaamkii uu qiraa'adii wado masaajidka geeskiisuu taleefon la taagan yahay masaajidku uuna soo aaday markaasaa ragco iyo laba iyo saddexa waxaas uga tegayaan ayb marka aawa masaajidka maxaa loo soo aadaa marka oo yahay inta yartaa oo masaajidka aad ku jirtid hadduu taleefonkan ku mashquulinayo oo aad rabto inaad ilaahayna caabudid asagana ka jawaabtid haddaad rabto awqaadaha qaar ma laysku keeni karo ayb masaajidana in lagu qayleeyo ma fiicno mar walba dadka waxaa la yidhahdaa war tartiib dadaa ku tukanaayo dadaa wax ku akhrisanaayo dadaa wax ku dhegaysanaayo intaasoo dhan marka shaqo laguma laha marka dadkii waxay isaga bateen marka acraab aan aqoonin shacaa'irta qiimaheeda aan u badanay ayb dadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu tilmaamay yacnii waajdaruu an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi oo kale aad ugu qallafsanaan fara badan iyo badownimo badan baa jirto oo xataa qofka uusan hoos ula hadli karin inuu qayleyo un maahan ayb noocaas dambay soo gelay marka middaas amaa nooca marka mawcidada iyo dersiga caamkaa iyo kuwayaalkaas iyagu marka waxa uu yidhi iyagu waa bannaan yihiin nebigana codkiisa korow u qaadi jiray markuu khudbaynayo ama uu dadka waxu sheegayo ibnu xajar waxa uu yidhi ashaara biاtarjamati ila alkhilaafi fii dalika faqad karihahu maalikun muطlaqan imaam maalik asaga muطlaqanba waa diiday sawaaء kaana fi اlcilmi am fii gayrihi wafaraqa gayruhu bayna maa yatacallaqu bigaradin diiniyin ow nafcin dunyawiyin wa bayna maa laa faa'idata fiihi wasaaqa albukhaariyu fi lbaabi wuxuu keenay xadiida cumar addaali cala almanci wa xadiida kacbin addaali calaa cadamihi cadami lmanci xadiidka dambe uu keeni doonana oo arkaynaa isagana ishaaratan minhu ilaa ana almanca fiima laa manfacata fiihi ayb wacadamahu fiima tuljiu daruuratu ilayhi ay daruuradu keenayso qaala xadaanaa axmedu qaala xadaanaa bnu wahbin axmed oo kayru mansuub abukhaari marar badanay noo imaan doontaa axmed can ibni wahbin axmed oo aan inaayihiisa la sheegin ibnu wahbna ka warinayo marar badanay imaan doontaa albirmaawi waxa uu yidhi allaamicu sabiixa qaala bnu mandah kul maa fii jaamici اlbukhaariyi saxiixulbukhaariga ku sugan oo dhan axmed ah axmedu can ibni wahbin fa huwa bnu saalix axmed oo ibnu wahb ka warinaya waxa jaamica ku sugan oo dhan waa axmed bnu saalix almisriy ayb waa ninkii nasaa-i uu daciif waayo yiri way ragga bukhaari buuna ka mid yahay isaga marka wax unbaa marka dhibaataa marka ayaa dhex taagneyd labadooda dhexdooda marka nasaa-i waxaa la yidhi isagoo dhibkaas u qabo ayuu wuxuu maqlay ibnu maciin oo daciifinaayo axmed ibnu saalix nin la yidhaha waa nin kale magacyadooda un isku egyihiin kii isaga oo markaas necbaa ayaa qalbigiisa isaga jira qofku daa'iman waa saas qofka aada necab tahay mar walba qalbigaagu isaga jiraa haddaa aragta marka wax isaga u ego wax laga sheegaya isaga baa qofka la raaca laakiin imaamu nasaa-i waxba lagama qaada ninkaasna ayb waa midda marka uu ku mihaalinayo ciraaqi xaafid alciraaqi fii alfiyatihi wa rubamaa rudda kalaamu ljaarixi kanasaa'iyi fii axmed ibni saalixi jaarixa mararka qaar warkiisa waa layska radina waa laga tegaya haddii la ogaado cilla inay jirta qof ma jira marka macsuum iska aho isaga warkiisa halkaas uu saaran yahay rasuulka ma ahna sala allahu alayh ali wasalam ayb ninkan marka axmed ibnu saalix waa axmed ibnu saalixaas sida badan ibnu rajab isagu waxa uu yidhi axmed hayru mansuubin yarwi yaridu fii hada alkitaabi raawiyan can ibni wahbin qiila inahu ibnu cabdiraxmaan ibni wahbin ibnu akhi ibni wahb waqad ankara dalika uu inkira laakiin waqad unkira dalika waa la inkiray yaxtamilu marka waxaa ixtimaal uu ku jira annahu ana axmed hada araawi can ibni wahbin ima axmed bnu saalix aw axmed bnu ciisa tustari marka ibnu mandanad wuxuu yidhi axmed bnu ciisa tustari inuunan ahaynuu sheegayaa oo wixii meeshan ku sugan bukhaariga axmed can ibni wahbin axmed bnu saalix qaala xadaana bnu wahbin qaala akhbaranii yunus bnu yaziid can ibni shihaabin qaala xadaanii cabdullaahi bnu kacb bni malikin ana kacb bna malikin ahbarahu annahu taqaadaa wuxuu ka gudsaday ibna abi xadrad daynan ayuu ka gudsaday lahu isagu ou lahaa calayhi dushiisa ugu sugnayd fii cahdi rasuuli llaahi sala allahu alayh ali wasalam waqtigii rasuulka fi lmasjidi masjidka dhexdiisa fairtafacad aswaatuhumaa codadkoodii baa kor noqday xataa samicahaa rasuulu llahi sal l slam intuu nebiga ka maqlay wa huwa fii beytihi nebigana uu gurigiisa joogo maclushaaki marka tan wa rasuulkii oo gurigiisi jooga codkoodii maqlay masaajidkay marka kor ugu qaylayeen labadooda wardayntaydii sii iyo mahaayo yaa lagu qayliyey marka fakharaja ilayhimaa rasuulu llahi sal l salam nebigaa ku soo baxay xataa kashafa intuu ka fayday sijfa xujratihi qolkiisa daahiisii qolka daahiisii intuu kaga fayday wanaadaa yaa kacbu bnu maalik kacb bnu maaligow yaa kacbu qaala labayka yaa rasuul allah ayb fa ashaara biyadihi gacantiisii buu ishaaray andaci shatra nus deji min daynika daynkaaga ka deji qaala kacbun qad facaltu yaa rasuul allah waan yeelay qaala rasuulu llahi sal ly slam qum faqdihi istaagii udub xadiidkan marka bukhaari wuxuu u wadaa waxyaabaha kalaamuddunyaa ku saabsan ee maalan qof xaq ka maqan iyo inuu qof kale kula hadlo oo yacni masaajidka dhexdiisa uu kula hadlo inay bannaan tahay ayb laakiin culimmadu waxay leeyihiin shuraaxda qaarkood bal xadiidkan laftirkiisa wuxuu deliil u yahay cagsiga masaladaas see deliil ugu yahay waxay leeyihiin rasuulka codkii kor ahaa ayuu dejiyey nebiga sala allahu calayh ali wasalam dadkii qaylinaya ayuu inay aamusaan buu sabab u noqday waa marka iyada laftirkeeda manci bay tusaysaa bay dheheen ayb oo inay iska buuqaan nebiga hadday bannaan tahay shibkama shib yuu ka dhihi laayo maadaama uuna shib ka dhihin ee uu dhexdhexaadiyey buuqa iyo qaylada ayuu masaajidka ka damiyey rasuulka sal lla ly slam marka masaladu deliil uma ahanay dhahayn dhinac kale marka loo dhigo ayb calaa kulli laakiin way kala duwan yihiin labadan ayb ibnu rajab isaga wuxuu yidhi ayb wa ajaaba man kariha ayb وأجاab maن kariha ذلika بأnnahu qaطca maa waqaca baynahma min التashaaجuri وarafc الأصwاaتi fi الmasجidi fahuwa fii macna الإnkaar ayb qaar kalena waxay yidhaahdeen way bannaan tahay tan oo kale qofka marka xaqiisii meel kale uunan ku heli karin waa kalaam marka daruura ay keentay hadday daruuro keento waa la ogolaya haddaanay daruuro keenin maya labadaas maslg baa xadiidkan ay ku kala mareen culummada baabu اlxilaqi aw اlxalaqi waاljuluusi fi اlmasjidi baabu bayaani xukmi اlxalaqi xalqadaha xalqooyinka xukunkooda caddayntiisiibuu u baab yahay iyo waljuluusi fadhiga fi lmasjidi la fadhiisto alxalaqina waa loo dabdiya alxilaqina waa loo dabdiya labada saxwa laamku isagu mar walba waa kor dhigan yahay xaada ayaa marna la hoos dhigaa marna la kordhiga masaajidkii marka xalqooyin iyo in laga sameeyo wax lagu barto ama qur-aan ama sunno ama wixii kale fiqhi iyo waxyaabahan la xiriira qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa bishru bnu lmufadal whuwa bishru bnu lmufadl bnu laaxiq alraqaashiy abu ismaaciil albasriyu iqat habtun caabidun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumara qaal sa'la rajulun الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama nin ayaa nebiga su-aalay wahuwa cala lmimbari nebigoo mimbarka korkiisa saaran marka nebigu markuu mimbarka saaran yahay dadka say maxay samay jireenna agaarihiisay ahaa jireen xalqay samay jireen marka bukhaari taasoo milicsana marka aynan jumcada iyo kale ahayn oo rasuulka uu mimbarka koro oo uu dadka rabo inuu waxu sheego agagaarkiisa ayay noqon jireen asxaabta oo mid inta ka fadhiya mid dhinacaan fadhiya mid hortiisa ka fadhiya kulligiisa kulligood isagay saa usoo fiirinayeen taasaa marka waxay tusaysaa marka macnaha oo u tarjamay maa taraa fii salaati اlleyli ayb maxaad u arkaysaa salaatuleylka ayb qaala waxa uu yidhi manaa manaa hiya iyadu manaa manaa laba laba ragco salaatuleylku waa laba laba ragco laba laba ragco marka wuxuu ka wadaa laba kastaaba salaamo noqsi laba kastaa salaamo noqsi sida afdalkaa sidaas fa idaa khashiya subxa haddii uu subxii ka cabsado sallaa waaxidatan mid ayuu tukanayaa fa awtarat lahu witri bay u noqonaysaa oo way u witrinaysaa maa sallaa wixii uu tukaday ayay witri uga dhigaysaa middaasi marka salaatuleylkii seen u tukadaa laba laba isaga tuko haddaad subaxa ka cabsato waawi inuu kugu baryana hal ragco tuko iyadaa waxaagii hore tiro isdheer ka dhigaysa ayb wa innahu kaana yaquulu wuxuu dhahayey ijcaluu aakhira salaatikum billeyli witraa ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiinna aakhirkeeda ta ugu dambayso witr bileyli habeenkii witran tiro isdheer ka dhiga wa ina hudan marka damiirka iyo u noqonaya ibnu cumar u noqonaya waxa dhahayana waa naafic ay qaala naaficun naafic waxa uu yidhi wa inahu ibnu cumar kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray ijcaluu aakhira salaatikum salaadiinna aakhirkeeda bileyli habeenka aad tukanaysaan witran ka dhiga tiro isdheer fa ina anabiya sala allahu calayh ali wasalam amara bihi nebigu sidaabuu amray ayb marka meesha wahuwa cala lmimbaridaa yaa xalqa ayaa ka soo baxayso macnaha uu tarjamtayna xadiidku meeshaas ayuu ka waafaqaya amaa mabaaxifta kale witirka sida loo tukaday iyo salaatuleylka iyo abwaabteedaan ugu tegayna in sha allahu tacaala qaala xadaanaa abu nucmaan wa huwa moxamed bnu اlfadl asaduusiyu laqabuhu caarim qaala xadaanaa xamaadu huwa bnu zayd can ayuuba can naaficin can ibni cumar ana rajula jaءa ilى الnabiyi salى اllahu عalayه ali wasalam nin baa nebiga u yimid wahuwa yakdubu isagoo khudbaynayo faqaala waxa uu yidhi kayfa salaatu اleyli salaatuleylku waa sidee faqaala waxa uu yidhi manaa manaa labalabow faidaa khashiita subxa hadaad subxa ka cabsato faawtir biwaaxidatin mid ku witri tuutiru laka laba siba waa loo dabdiyay tuutiru iyo tuutir tuutiru waa istinaaf way kuu witrinaysaa laka adiga maabay witri kaaga dhigaysaa qad sallayta aad tukatay tuutir haddaad tidhaahdidna waa jawaabu qalab fa awtir amar sow ma aha marka amarku waa qalab waxbaa lagu jasmiyaa marka waxbuu jasmiyaa amarku tuutir marka wax majzuumun bialab waa marka haddii sidaa loo dabdiyana saasaa tawjiiheeda naxwiga uu yahay qaala alwaliid bnu kaiir waxa uu yidhi xadaanii cubaydulaahi bnu cabdillaahi ana bna cumara xadaahum ana rajula naada anabiya sala allahu calayh ali wasalam nin baa nebiga u dhawaaqay wahuwa fi lmasjidi tacliiqan marka faa'iidadiisa wahuwa fi lmasjididaasu ilaa tii hore hadda masaajid laguma dhex sheegin marka tacliiqan maadaama qisadu isaga laftirkeeda riwaayo ka mida uu yahay wa huwa fi lmasjididaa buu ka rabaa isagoo masaajidka joogaan la weydiiyey waa ka jawaabay taana waxay keensanaysaa marka xalqa inay dad dhegaystaan ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala akbaranaa maliku can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata ana abaa murata mowla caqiil bni abi aalib mowla umuhaanina waa la dhahaa ninka mowla umuhaani buu ah ana abaa murata mowla caqiil bni abi aalibin ahbarahu can abi waaqidin illeyfiy qaala baynamaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama fi lmasjidi xilli nebiga uu masaajidka dhexdiisa ku jiray fa aqbala alaaatu nafarin saddex qofood ayaa soo jeesteen fa aqbala hnaani laba way soo qaabileen ilaa rasuulillahi sal l salam nebiga xaggiisa ayay u soo jeesteen wadahaba waaxidun midna waa tegey fa amaa axaduhumaa midkood fara'aa furjatan buu arkay meel bannaan fa jalasa waa fadhiistay wa ama alaakharu ka kalena fa jalasa khalfahum gadaashoodii ayuu fadhiistay falamaa faraqa rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalama qaal nebigii markuu dhammeeyey ayaa waxa uu yidhi alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin cani alaaati saddexdii qofood ama axaduhum midkood fa awaa ila allaahi ilaahay u soo dunmay fa aawaahu allahu ilaahayna waa dumay wa ama alaakharu kan kalena fastaxyaa waa xishooday fastaxya allaahu minhu ilaahayna waa ka xishooday wa ama alaakharu ka kalena fa acrada waa jeestay fa acrada allaahu canhu ilaahay waa ka jeestay xadiidkan kitaabuulcilmi buu noogu soo hormaray maxalu shaahidkiisana waxaa weeyaan xalqadii nebiga iyo saddexdan nin imaadeen midna waa ka tegey midna meel bannaan buu galay midna gadaalo iska fadhiistay xalqa inay masaajidka ka jirtay marka ayaa laga qaadanaya marka masaajidda in xilaq xalqooyinka in lagu samayn karo ayay tilmaamaysaa baabu اlistilqaa'i fi اlmasjidi wamadi الrijli baabu bayaani xukmi اlistilqaa'i labada lugood issaarashadooda dhabarka inuu qofka meel ku ceshto labada lugoodna u iskor saarto fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wa maddi rijli iyo lugta taagiddeeda xugun ku soo aroora caddayntiisiibu u baab yahay qofka inuu lugtiisa taagto masaajidka dhexdiisa ayb nusakha qaar baa marka wamaddi rijlida ize ay ku jirtaa bacdi nusakna ma laha baabu listilqaa'i fi lmasjid unbay leedahay ibnu xajar siduu tilmaamayo qala xadaana cabdullahi bnu maslamata wahuwa alqacnabiyu can maliki can ibni shihaabin can cabaad bni tamiimin can camihi annahu ra'aa rasuula اllahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayuu arkay mustalqiyan fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa isaga oo hay-adaas istilqaha u fadhiyo waadican ixdaa rijlayhi labadiisa lugoodna uu saaray xaal uu saaray midood calal ukhraata kale uu dul saartay istilqaha kan waayo markuu qofka madaxii dhulka qadaadkii iyo dhabarkii uu meel saaro labadii lugoodna mid midda kale uu kor saarto وعن بن شhهاaب عن سacيiد بن المسyب qاaل kاna cمر وcثmaaن yfcalaani ذalika cmar iyo cثmaan waxay ahaayeen inay sidaas yeeli jireen iyaguna شhaرxa فiir marka qaala الkhaطاabiyu khaطاabi waxa uu yihi فيihi أna النahي الwاarida can ذalika mansuuqun waxaa laga qaadanaya buri xadiidka tilmaamaya arrintaa nahyigeeda sheegayo in la nasakhay oo kan lagu nasakhay أw يحml النahyu nahyiga in lagu xambaaro xayثu yukshaa an tabduwa alcawratu nahyiga in lagu xambaaro marka laga cabsanaa inay cawrada muuqato waljawaazu jawaaskiina lagu xambaaro xayثu yu'manu dalika markii laga aamin noqdo sidaas qultu aلثaanii أwlىa min idicaaءi naski لأnnahu laa yahbut bاlاxtimaal macnaha labaadaa fiican oo macnaha labaad see waayo marka in la yidhaahdo haddii cawrada laga cabsanaayo inay faydantana axaadiidta nahyigaa la isticmaala haddii laga cabsanaayo cawradu haddaan laga cabsanaynin inay cawrada faydantana waa bannaan tahay sida nebigaba haddii uu sameeyey sal wa miman jazama bihi jamcintaa dadka jasmiye waxaa ka mid ah albayhaqiyu waalbagawiyu wagayruhuma min almuxadisiin wa jazama bnu baطaal waman tabicahu ciddii raacday biannahu mansuukhun buu jasmiyey in la nasay wa qaala almaasariyu maasari waxa uu yidhi shuraaxda muslimkuu ka mid yahay almuclim kitaab la yidhaha saddex mujalad uu leeyay saxiix muslimka sharxa inamaa bawaba calaa dalika sidaabuu u baabeeyey liannahu waqaca fii kitaabi abi daawuud wagayrihi ayaa waxaa ku dhacay laa fi lkutubi sixaax maya buu yidhi abu daawud iyo keyrkii baa wariyeyna kutubta sixaaxaasi kuma jira buu yidhi waxaa ku dhacay ayb annahyu can an yadaca ixdaa rijlayhi cala alukhraa in layska reebay labada lug middood intan kale la kor saaro laakinahu caamun waa caam liannahu qowlun yatanaawalu ljamiic nahyigu waa caam buu yidhi maxaa yeele waa qowl dadkao dhan buu shamlinaa wastilqaa'uhu fi lmasjidi qoorqooraysiga ama yacni labada lugooda uu iskor saartayna samayntaa nebiga masaajidka uu ku dhex sameeyey fi lmasjidi ficlun waa ficil qad yudacaa qasruhu calayhi waxaa la sheegan karaa in isaga gaar uu ku yahay falaa yu'khadu minhu ljawaas wax bannaanaanshaa lagama qaadanayo isaga kan laakiin limaa saxa lamaa saxa ana cumara wa cuhmaana kaanaa yafcalaani dalika dalla calaa annahu laysa khaasan bihi sala allahu calayh ali wasalam waxa uu yidhi laakiin maadaama cuhmaan iyo cumar ay sameeyeen nebigu inuusan khaas ku ahayn bay tusee buu yidhi taasna bal huwa jaa'isun muطlaqan si mutlaqa buu u bannaan yahay faidaa taqarara haada saara bayna alxadiiثayni tacaarudun haddii marka xadiidkanna nebigu uusan gaar ku ahayn ka kalena uu sidaas yahay labada xadiid tacaarud baa ku jiro fayujmacu baynahumaa waa la jamcinayaa fadakara naxwu maa dakarahu alkhaaabiyu wixii khaaabi uu sheego kalau sheegay kadib wfii qowlihi can xadiidi nahyi laysa fi lkutubi asixaax warkaas iqfaalun baa ku sugan buu yidhi xoogaa waxbaa ka tegey faina alxadiida cinda muslim xadiidka muslim baaba wariyey fi libaasi min xadiidi jaabir waa kitaabka isaga uu sharxay waa naftirkiisa ilaahay unbaa kamaal iyo wax iyo leh bani aadamku waxaabo kitaabkii uu sharxayaba haddana xadiidka uu si iloobaa marka wax qorayo wfii qowlihi falaa yu'khadu minhu ljawaasu laga qaadan maayana nadarun lianna alkhasaa'isa laa tahbut bilixtimaal khasaa'istu ixtimaalaad kuma sugnaato waaldaahiru ana ficlahu sala allahu calayh ali wasalam kaana libayaani aljawaas wa kaana dalika fii waqti اlistiraaxati laa cinda mujtamaci اnnaasi lima curifa min caadatihi min aljuluusi baynahum bilwaqaari اtaam sala اllahu calayh wali wasalam qaala alkhaطaabiyu fiihi jawaazu اlitikaa'i fi اlmasjidi wاlidijaaci wa anwaac اlistiraaxati in lagu samayn karo wa qaala daawuudiyu daawuudi shuraxda bukhaari uu ka mid yahay isagun wuxuu yidhi buu yidhi fiihi ana alajra alwaarida lilaabifi fi اlmasjidi laa yaxtasu biاljaalisi bal yaxsulu lilmustalqi aydan ninkii masaajid ku nagaaday ajar buu leeya waa muctakifka qofka ah inuu fadhiyo keliya qasab maahan buu leeya xataa hadduu iska jiifo masaajidkii waa hela laabit waa yahay taasaa laga qaadana maxaa yale nebigii wax aanu markaas yani ajarka helaynin iyo ma yeelayo saas bay marka ugu jeedaan meesha wa can ibni shihaab can saciid bni lmusayyibna huwa macduufun cala alisnaadi اlmadkuuri waqad saraxa bidalika abu daawuud fii riwaayatihi can ilqacnabiy wahuwa kadalika fi lmuwaطa waqad gafala can dalika man zacma annahu mucallaqun mucallaq maaha marka midaan dambe isnaadkii hore ayuu ku cadfan yahay baabu اlmasjidi yakunu fi اطariiqi min gayri darari biاnnaasi wabihi qaala اlxasanu waayuubu wamaaliku baabu lmasjidi masjidkii yakuunu ahaanayay fi ariiqi jidka dhexdeeda ahaanayo min gayri dararin dhibla-aan binnaasi dadka ou dhibo la-aanteed masjid meel wadaa lagu sameeyey laakiin aan dadkii dhibaynin xukunkiisu waa sidee ma la duminayaa mase masaajidkii marka waxaa weye waa bannaan tahay in laga sameeyo wabihi qaala alxasanu wa ayuubu wamaalikun haddii dariiq waasaca uu ku yaallo wax dararana dadka maraaya aynan ugu sugnayn wax darar dadka maraayana aynan ugu sugnayn waxa uu leeyahay xasanulbasri iyo ayuub iyo maalik inuuna wax dhiba lahaynay qabaan lagu samay karo maxaa yeele dariiquna maslaxo caama u joogaan masaajidkuna maslaxo caama waaye haddii marka dadka maariinta ee dariiqa maraayo uusan dhibaynin masaajidka waa haddii markaa la yeelo wax baasa ma laha dhibna ma laha ayb bukhaarina sidaasuu arkaa imaamu shaaficina sidaasuu arkaa a'immada badankoodna sidaasay qabaan laakiin haddii dariiqa uu soo ciriirinaayo bixaytu waxa maraayo aynan ku filnayn ama ay uu dhibaayo maariinta waa laga dumina marka meesha waa dararkaunbaa marka laga fiirinaa bis dararkaa laga fiirina dadka maariin marka la leeyahayna qof lugaynaayo keliya lagama xisaabtamaayo maariintu waa dariiqa hadba sida uu yahay dariiq guryo badan galo oo suuq galo iyo wax lamid a haddii uu yahay waa bixasabihi in markaa dararka waxaa loo fiirina curfigaas ayb oo baabuurtii waa weynayd kuwii yaryaraay gaari dameerada dadka soconaayo kulligood inaynan dhib ku qabin waay markaas aysan dhib lahayn ayb hadda waxaan ka hadlaynana waa masjidoo dan caama dan khaasa laakiin maba bannaan iyada dan khaasa dan khaas oo qof isaga u gaar ah inuu ku dhex samaysto meelaha shawaaricda dadku ay maraayaan iyadu ma yeeli kara saas haddii uu yeelo oo wax ku suubsado ay wax ku noqdaan dad markaasi waa loo haystaa inuu damaano uu damaana fiqigu saasaa marka ay tilmaama macnahaasaa marka bukhaari uu tarjamayaa ayb wuxuu leeyahay marka ibnu rajab hada fi ariiqi اlwaasici ayb idaa lam yadura biاnnaas hadownan dadka dhibayni ayb waa midda marka bukhaarina uu ku xiray wa huwa qowl shaaficiyi ayضa wa abi xaniifata wa axmeda fii riwaayatin waاkhtalafuu hal yajuuzu dalika biidni اlimaam a'immadan marka badankood waxay ku tageen in haddii laga sameeya aynan dhib lahayn haddii uunan dhibaynin masaajidka dadka meesha maraayo dariiqaas haddana mas'alo kale isku sii khilaafeenoo ma in ay imaamku ou idmo ama naa'ibkiisa qaaliga inuu idmo warqad gooyo miyaa mase biduuni idni ilimaam waa la samayn karaa intooda badan waxay ku tageen biduuni idni ilimaam haddii la sameeyo dhib inaynan lahayn qaar yaroo culammada ka midana waxay yidhaahdeen waa inuu imaamka idmo ama qofka markaa madaxda ayb alaa kullin marka khilaafaadkaas baa masaladan marka iyada ku jira ayb siyaabaha qaarkoodna wax aad u daranba dadka qaarkood waxaa waaye meelaha marshabiyadigo dadku ay marayaane waxay ka samaysanayaan meelo ay shaah ku gadaan kuraasay dhigayaan qofkii meesha mari lahaa waxay u dhibaatogelinayaan laamiga inuu galo haddii marka baabuur ku dilo qofkaas laamiga marku galo sababkeeda adaa yeelanaya mubaashirba haddaad doonto yaadan noqonin laakiin sababka iyo ifmiga iyo dembiga waxbaa kaa raaca meelaha marka sida loo galay meelaha qaarkood oo kale aaday u foolxunta meelaha qaarkood ilmaha yaryar baabuurtu ay dilayaan waxaa arkaysaa ka tallaabsoo maagayaan laamiga gal saas usoo qooratay ile meeshii dadka ay mari lahaayeen dadaa wax ku samaystay waxay keenaya marka in baabuur uu dhinac ku dhufta dadkiina kuma baraarugsana say qalad ku jiraan uma arkaan waxaa laga yaabaa dadka wax u sheegi lahayn inay fadhiyaan meeshaas qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana alleyt can cuqaylin can ibni shihaabin qaal akhbaranii curwat bnu zubayr ana caaishata zawja اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama qaalat waxa ay tidhi lam acqil ma aanan garanin abawaya hooyada iyo aabbahay ilaa wahumaa lam acqil yani ma aanan caqliyeysanin oo ma aanan kasin oonan ku caqliyeysanin oo garanin abawaya labadii i dhashay ilaa wahumaa iyaga oo waxaan un caqliyeystay iyo diinaani diina iyadoo diintan islaamka diin ka dhiganaya yani aabbahay iyo hooyaday waxaan caqliyeystay iyagoo un muslimeen walam yamura calaynaa nama soo marin yowman maalin ilaa ya'tiinaa fiihi rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa noo imaanaya maalin kasto darafay darafay nahaari maalinta labadeeda gelin bukratan aroortii iyo cashiyatan galabkii marka abubakar qiimaha nebiga agtiisa oo kala hadleen uma badaa liabii bakrin abii bakar waxaa u muuqday waxbaa u muuqday fabtanaa masjidan masjid buu dhistay bifinaa'i daarihi gurigiisa bannaankiisa gurigiisa barxaddiisa ama bannaankiisa ayuu wuxuu ku dhistay guri masaajid ku dhistay fakaanasheeg marka waa meeshaan fa kaana yusallii fiihi waa ku tukanayey wayaqra'u lqur'aana qur'aanku ku akhrisanayey fayaqifu calayhi waxaa istaagayey nisaa'u lmushrikiin naagaha nimanka mushrikiinta naagahooda ayaa soo istaagayey wa abnaa'uhum iyo ilmahooda yacjabuuna minhu iyagoo markaa la yaabayo ay la yaabayeen wayanduruuna ilayhi waa fiirinayeen wa kaana abuubakrin abuubakar wuxuu ahaa rajulan nin bakaa'an ooyin badan laa yamliku caynayhi labadiisa ilmood aan celinaynin hanaan karin idaa qara'a alqur'aana qur'aanka hadduu akhrinayo fa afzaca daalika arrinkaa wuxuu argagax geliyey ashraafa qurayshin quraysh ashraafteeda dadkoodii waaweynaa min almushrikiina oo mushrikiinta ahaa ayaa arrintaasi ay argagax gelisay ayb ayb marka xadiidku maxalushaahidkiisa marka waxay tahay meeluu ku tukado oo qur-aanka ku akhristo masjid uu ka dhigtay ayuu gurigiisa wuxuu ka samaystay bannaankiisa marka dariiqi inuu waasac ahaa oo dadka maraayana aynan dhibaynin meeshiina masjid uu ka samaystay yaa hadday marka nebiguna waa xadiidka sida ku cad subax iyo galabbo u imaan jiray mana ka celinin rasuulku sala allahu calayh ali wasalam waa inay bannaan tahay marka masjid haddii sidaas oo kale laga yeelo ibnu xajar waxa uu yidhi qaala almaasariyu binaau lmasjidi fii milki اlmar'i jaa'izu biاlijmac waxa uu yidhi qofka gurigiisa meesha isaga milkiga uu u leeyahay waxa uu ka dhisto masaajidka uu ka dhisto waa bannaan yahay bilijmac wa fii gayri milkihi mumtanicun biاlijmac meel isagu ounan lahaynoo qof kale leeyahay inuu masaajid ka dhisana waa mamnuuc bilijmaac wa fi lmubaaxaati meelaha dadkao dhan wada leeyihiin iska mubaaxaadka oo dadku ay wada isticmaalaan xaytu laa yaduru biaxadin qofna meel hadduusan dhibaynin jaa-isun ayadan waa bannaanta laakiin shadda bacduhum qaarkood ayaa shaadoobay famanacahu ou manciyey bacdu ahlilcilmi baa diideenoo ma bannaano dheheen imaam axmed laftigiisa riwaayo uu leeyahy waa la duminaa buu leeyahy busaayah masaajidka lianna waxay yidhaahdeen mubaaxaati turuq waddooyinka meelaheeda ban bannaan yacni bannaan waxaa loo jeedaa isticmaalkeedu jaa'iska uu yahay mawduucatun liintifaaci innaas waxaa loo sameeyey dadku inay ku intifaacaan faidaa banaa biha masji faidaa buniya biha masjidun haddii masaajid laga dhiso manaca intifaaca bacdihim wuxuu celinayaa uu mancinayaa masaajidka dadkii qaarkood inaynan meesha ku intifaacin fa araada albukhaariyu bukhaari marka wuxuu doonay alradda calaa hada alqaa'il midka sidaa dhahaya inuu radiyo ayuu doonay marka bukhaari wastadalla biqisati abi bakr ayuu soo deliishaday likowni nabiy sal ly slam iطalaca calaa dalika nebiga inuu arkay wa aqarahu una sugay oo u qiray qultu wاlmancu اlmadkuuru marwiyun can rabicata ayaa laga sheegay rabicata ra'yi wanaqalahu cabdurazaaq can caliyin wabni cumar cabdurazaaqna cali ibni cumar bay ka wari ayuu ka soo naqliyey laakin biisnaadayni daciifayn laakin laakiin waa laba isnaad oo daciif baabu salaati fii masjidi suuqi baabu bayaani xukmi salaati salaadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fii masjidi suuqi suuqa masaajidkiisa masjidka suuqa ku dhex yaallo tukashada lagu tukada cun ku soo aroora cadayntiisa ugu baabay sababka marka uu saan ugu baabaynayaa waxay tahay xadiid waxaa soo arooray dhahayo afdalu lbiqaaci ila allahi masaajiduha wa sharu lbiqaaci aswaaquhaa xadiidkaasaa soo arooray marka haddii lagu sheegay suuqu inuu dhulka kan ugu sharta badan uu yahay masaajid ma lagu dhisi karaa marka dhul saas oo kale dad baa marka waxay yidhaahdeen maa lagu dhisaya qoladaasuu radinayaa marka imaamulbukhaari oo in lagu dhisi karou sheegaya haddii masaajid suuq lagu dhex dhisana meesha masaajidka uu ku fadhiya shar ma aha maxaa yeeley khayrun baa lagu haayaa qur-aan baa lagu akriyaa waxaa lagu dhegaystaa waa meesha masaajidkeedu maaha ee meesha dhaarta beentaa iyo buuqa iyo qaylada ay ka socotaa shartu ay jirtaan masale kalena marka waa kusii jiidanayaa marka wuxuu leeyahay wasalla bnu cawn ibnu cawn wuxuu ku tukaday fii masjidi اlmasaajid fii daarin ku dhex yaalla daar yuqlaqu calayhim اlbaab albaab kor looga xiraayo guri weyn dhexdiisa lagu tukan karaa guri weyn dhexdiisa intay dad jamaaca haday ku oogaan salaad albaabkana kor oo uga xiran yahay iyadu xaalkeedu waa matay waa iyaduna inay bannaan tahay abuu xaniifaa diidan iyosaas ibnu xajar wuxuu yidhi lacalla qarada albukhaariyi minhu alraddu cala alxanafiyati xaysu qaaluu biimtinaaci ittikhaadi اlmasjidi fi daari اlmaxjuubati can اnnaas guri wareegsan oo dadka ka qarsoon gudihiisa in masaajid lagu dhex samaysto waa diideen iyagu marka xanafiyada ayb qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa abuu mucaawiyaةa can اlacmash can abi صaalixin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslm qaal salaatu اljamiici jamaca salaadiisa salaadiisa tasiidu way ka ziyaadaysaa calaa salaatihi qofka salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukanayo dhexdiisa wa salaatihi iyo salaadiisa fii suuqihi uu ku tukanayo suuqiisa dhexdiisa hamsa wacishriina darajatan shan iyo labaatan darajo fii beytihi wa salaatihi fii suuqihi ba waa salaada uu gurigiisa ku tukado wa salaatihi fii suuqihi uu ku tukado ibnu rajab wuxuu yidhi cumuum ayaa ku jira cumuumku wuxuu yahay jamac jamaacaha ku tukado ama kelinimaha ku tukado salaada jamaacada masaajidka uu kula tukadaa la mid ma aha shan iyo labaatan daraje dheeraada haddaad marka adi gurigaaga ku jamaacaysato iyo masaajidka jamaacadiisa masaajidka jamaacadiisa shan iyo labaatan darajay ka badan tahay ta guriga jamaacadii aad gurigaaga ku dhex tukanaysa suuqana marka maxaa laga wadaa haddaad suuqa ku tukato meesha ganacsigaaga adiga kuwaa dhexdeeda oodan masaajidka aadin walow jamaacada aa ku tukatide ma dhammid shan labaatan darajo melihi hal darajo unbaad joogaysa meeshaa marka ma la fahmana ee macnuhu maahan salaada suuqa lagu tukado walow masaajid baa lagu tukadee ajar ma laha shan labaatan darajo male lagama wada haddaad suuqa dukaanka inta soo xirto masaajidka suuqa ku yaalla ku tukata jamaacada waa hal hesha waa la tukatay maxaa yeelay xadiidka aakhirkiisaa laga fahmaayb fa inna axadakum midkiin idaa tawada'a haddii uu weyse qaato fa axsana weysadii uu hagaajiyo wa ata almasjida masaajidkii uu yimaado laa yuriidu xaal uunan doonaynin ila salaata salaad maana wax kale uunan doonaynin lam yakhduu ma tallaabsanayo khudwatan tallaabo khudwatan iyo khadwatan labada dabdi sax ilaa rafacahu llaahu ilaahay wuu koryeelayaa bihaa iyada taa sababteeda darajatan buu ku koryeelayaa wa xada canhu wuxuu ka hoobinayaa khadii'atan dembi xataa yadkhula almasjida intuu masaajidka ka galaayo waidaa dakhala almasjida masaajidka haddii uu galo kaana fii salaatin salaad dhexdeeda ayuu ahaanayaa maa kaanat taxbisuhu maa intii kaanad ay ahaatay hiya salaadu taxbisuhu inay xabisayso wa tusallii yacni calayhi watusallii malaa'igtii way u ducaynaysaa yacni calayhi bay u ducaynaysaa watusallii waxaa u duceeya yacni calayhi isaga korkiisa almalaa'ikatu baa u ducaynayso maadaama fii majlisihi majliskiisa dhexdiisa inta uu ku sugan yahay alladii majliska oo yusallii fiihi uu dhexdiisa ku tukanayo taquulu waxay leedahay malaa'igtu allahuma qfir lahu allahuma arxamhu maa lam yu'di hadduunan dhibin wax dhib uunan la imaanin yuxdiu fiihi maa lam yuxdi fiihi haddaanu weysadii aynan ka jebin meeshaa marka waxaa ku jiro farqiga guryaha iyo meelaha suuqyada u dhaxeeya iyo masaajidda masaajiddu iyadu waa loo soo baxaa inta lasoo weyse qaataa la soo aadaa masaajidda salaaddii baa lagu sugtaa jamaacaa lagu tukadaa laakiin gurigaagii intaan lagama helayo marka daabitku waxaa weeyaan masjid jamaacadii masaajid dhexdiisa lagula tukado meeshoo raba ha ku yaallee shan iyo labaatanka daraje marka waa inay inuu inay helaan baa la rajaynaya meeshii marka aan masjid ahaynna kun qof hadday doonaan ha ku tukadaan jamaace masaajidkii laga addimaayo laga aqimaayo ma la mid noqonayo oo gurigaaga haddaad boqol qof salaad ku tujiso masaajidkii xayi cala salaax xayi cala alfalaax meeshii laga dhahaayey oo in la soo aada ay ahaydoo malaa'igtay qofka ugu ducaynaysa la mid noqon maysa daabitku marka kaasoo noqonaya baabu tashbiiki اlasaabici fi اlmasjidi wagayrihi baabu bayaani xukmi tashbiiki اlasaabici farihii isgelgelintooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa iyo wagayrihi masaajidka kayrkiisa bukhaarina markaa waxuu arkaa inay bannaan tahay xadiid reebayaa jira laakiin abu daawuud iyo u wariyey xadiidkaasna macnihiisu waxaa weeyaan qofka intuu salaadda ku dhex jiro ama fii xukmi salaad uu yahay inuu faraha isgeliyo isagoo aan iska ciyaaraayo ayaa la diidaya xadiid abu daawuud ku sugan oo saxiixaasaa ku soo arooray marka markaad salaad sugaysid salaadaa ku jirtaa faraha inaad isgelgelisa maaha marka salaadda a u soo socotidna wax salaad ku jiroo kalea tahay ha isgelgelinin faraha laakiin haddii fara isgelgelintu wax lagu fahamsiinayo dadka ama macno oo ku jira ama maslaxa ay keenayso iyado waa bannaan tahay waana xadiidka bukhaari u baabaynayo oo uu sheegi doono qaala xadaanaa xaamid bnu cumar can bishrin qaala xadaanaa caasimu qaala xadaanaa waaqidu can abiihi can ibni cumara aw ibni camrin shabaka nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu isdhexgeliyey asaabicahu farihiisa xadiidkan marka masaajid dhexdiisa ma sheegayo laakiin hadda wagayrihi baa hadda xadiidkan uu baab noqon karaa ila wuxuu baabeeyey moogtaha fi lmasjidi wagayrihi hadda marka fi lmasjidi riwaayadan ma dhahayso sideeda in gacmihii marka laysgashto wax dhiba malaha wa qaala caasimu bnu caliyin xadaanaa caasimu bnu muxamedi qaala samictu hada alxadiida min abi falam axfadhu faqawamahu lii waxaa ii toosiyey waaqidun can abiihi qaala samictu abii wahuwa yaquulu isagoo dhahay aan maqle qaala cabdullaahi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi yaa cabdallaahi bna camrin kayfa bika xaalkaagu waa sidee idaa baqiita haddii aad harto ood baaqi noqoto fii xuhaalatin maca xuhaalatin ama fii xuhaalatin dad buunsho ah dhexdooda haddii aad ahaato oo aad ku baaqi noqoto xaalkaagu sidee buu noqonayaa kuwaasoo minannaasi dadka ka mida bi haadaa sidan ayuu yidhi yni shabaka annabiyu sal l salam asaabicahu xadiidkan marka wuu dheeraa macnihiisuna wuxuu ahaa nebiga sal l slam sidaanuu ku yidhi cabdullahi bni camr bni caas kayfa bika idaa baqiita fii xuhaalatin min annaasi qad marajat cuhuuduhum wa amaanaatuhum fasaaruu haakada washabaka bayna asaabicihi xadiidku saasuu ahaa haddii aad ku dhex jirto dad buunsho noqday oo ballantoodii iyo cuhuuiyo ammaanaadkoodii isku darmeen dad iyaga dhan iska raaraco oo isdhex galay oo isku miriqsan oo ballan aan lahayn ammaano aan lahayn warka aad maanta uga tagta berri aadan ugu imaanaynin maanta meesha uu jiro berri ma jiro iyagiio dhan waxay noqdeen dad cahdina ma jiro laysku ogyahay ammaanana ma leh oo mas-uuliyaadkii wax ka soo baxaya ma leh dad noocaas haddaad baaqi ku dhex noqoto see yeelay markaasuu cabdullahi bn camr bn caas isaguna wuxuu yidhi allah wa rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa og markaasuu nebiga sal l slam waxa uu yidhi calayka bikhaasati nafsika wadac canka amra alcaamma naftaada gaarkeeda u dadaal qabrigaaga iyo aakhiradaada ilaali haddaa ilaali karta danta dadka caamkaana faraha ka qaad sababtoo ah dad lala shaqeeyaba ma joogaan ama waa yaraadeen dad yacnii lagala shaqeeyo oo lagala yacnii qayb qaato ama yacnii ammaano iyo cuhuud iyo allahoo mas-uuliyaadkaas ka bixi kara ma leh haddaanay jirin marka aakhiradaada inay ku fasaadaa laga yaaba ma iska daa ayb marka waxaad moodaysaa yacnii nebigu sala allahu calayh ali wasalam waqtiyadan inuu ka hadlaayo ayb waaqiceenna haddii la fiiriyo dad akaru nnaas cuhuud iyo ammaanaad ma jiraan maanta kaad wax kula ballanto ninkii lacag badan siiyo dhinaciisuu jiraan maanta kii wax sheegaaya berri cagsigeedu sheegayaan ayb marka dadkii axwaal noocaas hadday ku dhex jiraan nin iyo aakhiradiisu lagu fakero way adduun iyo aakhiro kala badan qof baa wuxuu leeyahay waxaad arkaysaa yacnii mas-uuliyaadaan qabanayaa waxbaan u sacinaa haddii kale dadka saan maa looga tegaa buu leeyahay soo dadkii lama weydiinaayo mas-uuliyaadka soo laysma warsanaayo xalkan maan ummadda uga tegaynaa ummaddaan u shaqaynaynaa waa dadaalaynaa waa dadaalaynaadii marka waxay keenaysaa hadhow inuu marka dhibaato aakhiradiisa taabato oo dhexda u galo ilaahan ka magan galla diinku waa raasumaal intaad isleedahay dadka wanaag u keen adiga haddaad isdhibta ka warran dadkao dhan hadday jannada galaan laakiin adig naar lagu geliyey mafaa'iiday ku tahay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan yacnii diintu waxayna fartay amana amartay inagu waajib yeeshay danaha caamkaa in laga shaqeeya ha waa haddii adiga aa ku nabadgelaysa diinkaagu uu ku nabadgelayo adiga aa iska dhibtootid haddii la doono laakiin haddaad og tahay diinkaagu inuu nabadgelayo u dhimo nolol dhib badan ku gal laa ba'sa wax dhiba mala laakiin haddii ummaddiiba ay tahay yacnii qad marajat cuhuuduhum wa ammaanaatuhum yaa la waxa la wadaysaa haalibu nnaas marka saasay badan yihiin qofka hadda siiraa isaga madax taagana marka dambe siduu u socdo derbiga marka wuu ku imaanaya waxba inuu samayn karin oo arkaa allah mustacaan umuuro marka adiga aan gacantaada ku jirin oo gacan kale oo khayr daran ay gacmahooda ku jiraan ha isku dhex gelin haddii kale khayr darrada aday kugu ridaayaan markayb xadiidkan marka sidaas u ahaa qaala xadaanaa khallaad bnu yaxyaa wa huwa bnu safwaan asulamiyu saduuqun rumiya bilirjaa akhraja xadiidahu albuhaariyu abu daawuud watirmidiyu min kibaari shayk اlbukhaari qaala xadaanaa sufyaan huwa athawriyu can abi burdata can abi burdata bni cabdillaahi bni abi burdata can jaddihi can abi muusa wahuwa abu muusa alashcari cabdullahi bni qays can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama qaal ina almu'mina lilmu'mini mu'minka mu'minka kale kalbunyaani dhis oo kale u yahay yashuddu bacduhu bacdan qaarkiis wuxuu adkaynayaa qaarka kale wa shabaka asaabicahu farihiisii buu isdhexgeliyey tamhiil waaye marka iyo tusaalayn waa cayaar cayaar iyo dheeldheel maa qال xadaثna isxaaqu wahuwa bnu mansuur alkowsaj isxaaq bnu mansuur alkowsaj ayaa la yihahdaa wuxuu leeyahay su-aalaad imaam axmed uu ku leeyahay ee isxaaq bnu raahuya abu yacquub aلtamimiyu اlmarwasiyu ثiqaة habtun akhraja xadiiثahu albukhaariyu wmuslim abu daauud muslim wالtirmidiy wالnasaai bnu maaja abu daud qaala xadaثna bnu shumayl ibnu shumayl waxaa weya annadr bnu shumayl ayb almaaziniyu الnaxwiyu iqaة habtun akhraja xadiiثu asxaabu kutubi sita nadr bnu shumayl muxadid naxwi ah buu ahaa luqawi ah a'immada qariibkuu ka mid ahaa wuxuuna ka mid yahay raggan nuxaadda ah oo iyagu ictizaal iyo madaahib madaahibta inxiraafka uu ku jira dadka ka nabadgalay waa yaryihiin dadka nuxaadda ah wax nabadgalo isaga iyo waxaa la sheegay marka iyo abu camr bn اlcalaa iyo siibaweyhi iyo khaliil ibnu axmed khaliil ibn axmed alfarahidi iyo dhowraa la sheegaa afar meelahaasoo kale julluhum muctasilay u badnaayeen dadkan marka kutubaha naxwaha iyo aa ku arkaysa akarkooda marka ama badankood ictisaalkaasaa ka qaalib ah qaala akhbarana bnu cawn wahuwa cabdulahi bnu cawn ibni artabaan abu cawn iqaة habtun faadil can ibni siriina whuwa mxamed bn siriin abu bakr albariyu can abi hurayrata qaal sallaa bina rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaana tujiyey ixdaa salaatay alcashiyi galabtii labadeedii salaad midood yani bacda zawaal salaadaha la tukada mid ka mida duhr ama casr qaala bnu siriin samaaha abuu hurayrata waa magacaabay walaakin nasiitu ana anaa iloobay qaala waxa uu yidhi fasallaa binaa ragcatayni buuna tujiyey uma sallama wasalaama noqsaday faqaama ilaa khashabatin ayuu isu taagay tiir macruudatin gudban filmasjidi lagu gudbiyey yanii tiir masaajidka ku gudban ayuu istaagay fataka'a calayhaa waa cuskaday kaannahu qadbaanu sidii isagoo caraysan wa wadaca yaddahu lyumnaa gacantiisii midigna calal yusraa buu saaray wa shabbaka bayna asaabicihi farihiisiina waa isdhexgeliyey culimmada marka waxay yidhahan waa hay-adda qofku markuu ama murugaysan yahay ama yacnii wax uu la yaaboo kale uu dareemo uu fakersan yahay yaa sidaas uu yidhaahdaa markaa marka masaajidkiina waa ku jiraa ogow salaaddiina waa ku dhex jiraa markaas maxaa yeele laba ragco salaad afar ragco ahayd buu laba ku salaamo noqsaday ma oga fii xukmi salaada weli ku dhex jiraa ayb wawadaca khaddahu daankiisii dhabankiisiina wuxuu dejiyey alaymana midig calaa dahri kafihi lyusraa calaa cashiisa bidix dhabarkeeda yacni sidaa markuu isku geliyo ayuu sidaas wa kharajat isurcaanu dadkii degdegayeyna way tageen min abwaabi lmasjidi way baxeen oo min abwaabi ilmasjidi bay ka baxeen dadkii degdegayna marka waxay is yidhahdeen salaaddii waa la soo gaabiyey waa iska baxeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen qusirat isalaatu salaaddii waa la gaabiyey wa fi lqowmi qowmkana abuu bakrin baa ku jira wa cumaru iyo cumar fahaabaa way ka heybaysteen an yukalimaahu inay nebiga la hadlaan wa fi lqowmi qowmkana rajulun nin baa ku jira fii yadayhi labadiisa gacmood duulun dherar ayhi uu yahay yuqaalu lahu dulyadayn riwaaya waxaa leeda nebigaaba dhihi jira dulyadaynka ayb magaciisa marka khirbaaqaa la dhihi jiray isaga magaciisa khirbaaq ayuu ahaa qaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi anasiita am qasurat isalaatu nasiita ma hilmaantay am qasurat isalaatu mase salaaddii baa gaabatay isaga laftirkiisa marka caqligiisa feerin ictiraad lama soo boodin maxaa yeele nebigaa meeshii taagan oo waxii lagu soo deji karo waxba isbedeli karo rasuulka ilaahi ma hilmaantay mase salaaddii baa la gaabiyey oo gaabatay buuyii qofku marka qof wax yaqaano ama caalim ou isleeyahay ninkan aad u caalim u yahay wax hadduu ku arko isagu uu fahmi waayey inuu su-aal ahaan u weydiiye markiiba uunan dhihin waxaan ma bannaano waxaa laga yaabaa inuu wujuuh u haayo fii fii ibaaxatiha qaala waxa uu yidhi markaa nebigu lam ansa ma hilmaamin walam tuqsar lamana gaabinin mana hilmaamin lamana gaabinin kamaa adunnu aa meesh ku jirta ayb ama xasaba danni maladaydu siday tahay aan loo soo qadaraa maxaa yeele haddaan loo soo qadarin waxaa ka soo baxaya amar waaqica khilaafsan khilaafulwaaqicna waa been nebiguna been ma sheegayo sala allahu calayh waali wasalam saasay leeyihiin a'immada yacni usuulkana waa ku mihaaliyaan qisadaasaa meelaha taqdiirku oo waajibka noqon karo haddii hadalku una isqaba karin ilaa in wax la qadara maana waa la qadara taqdiirku laakiin asal ma aha alxaafid alcalaa-ina kitaab uu leeyahay waa ku sheegay nadmu lfaraa'id la yidhaahdo oo xadiidkan bis uu ka alifay xadiidkan dulyadayn faqaala waxa uu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn sida uu leeyahay miyaa arrinku sidaasoo kale miyaa faqaaluu waxay yidhahdeen nacam haa fataqadama nebiga waa hormaray fasallaa wuu tukaday maa taraka wuxuu uu ka tegey uma sallama wa salaama noqsaday meeshaa marka waxaa ku tusaysa ambiyadu inay wax iloobi karaan ambiyadu inay bashar yihiin ay wax iloobi karaan laakiin nebigu marka wax iloobo tashriica ka dhalanaya sujuudu sahwa markaa la jideeyey uma kabara markuu salaamo noqsada kadib ayuu kibaartay wasajada midla sujuudihi sujuuddiisii oo kale ayuu sujuudo ow adwala ama midka dheer uma rafaca ra'sahu uu soo kor yeelay wa kabara waa kibaartay uma kabara allahu akbar buu yii wasajada midla sujuudihi ow adwala uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu kor u qaaday wa kabara allahu akbar buu yidhi farubamaa sa'aluuhu inay su'aaleen baa la arkaa uma sallama fayaquulu wuxuu dhahaya nubitu ibnu siriin baa dhahay nubitu waxaa la ii sheegay ana cimraana bna xusayn qaala uma sallama inuu yidhi rubamaas ibnu siriin inay su-aalaan oo xadiidkan dhexdiisa masalaamo noqsada ay ku weydiiyeen baa la arkaa markaasu wuxuu dhahaya waxaa ibn cimraan la iiga sheegay ayb marka inaynan ka maqlin baacad marka xadiidkan marka mabaaxiftiisa sahwiga iyo ku tacalluqdo abwaabta sujuudu sahwigaan uga hadlaynaa insha allahu tacaala ee hadda maxalushaahidka waxaa weeyaan farahaas uu isdhexgeliyey haddii la yidhaha markaasuu salaad ku jiro isdhexgeliyey ma is ogeynaa laleeyahay nebigu inuu salaadda ka baxay buu moodaayey laakiin salaad adoo ku jira inaad faraha isgelisid maya ama adoo salaad nin ku jira xugunkeeda leh qofka salaadda qof ku jira xugunkiisa leh maxaa ka midana waa qofka salaadda u soo socdo iyo markaad salaaddii suganaysid iyo farahaaga isdhexgelinin xadiidka abu daawuud ee saxiixa ah waxaa lagu xambaaraa macaanidaas maa sidaasuuna ku yimid uba ku soo arooray وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه